magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayo buugga taariikhda qorista iyo horumarka af soomaaliga waxaa ka qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigayo buugga wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare faarax sheekh cabdiqaadir mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo xeeldheerayaal ku takhasusay af soomaaliga agaasimaha guud xarunta horumarka hogaaminta brofesor cabdi axmed baafo ayaa ka warbixiyay buugga taariikhda qorista iyo horumarka af soomaaliga waxaan aada uga mahad celinaynaa wakhtigii ay geliyeen iyo sida ay mutadawacnimada ah ay uga shaqeeyeen waxaan samaynaa qofka markii warka laga duubo warkiisa qoraal u rognaa qoraalkaasi markii la qoro dib baa loogu celiyaa isagaa soo fiiriya waxbuu ka dhahaa markaasaa dib loo garaaca haddana waa lagu ceshaa ilaa inta marka ugu dambeysa is leenahay waa tii ugu dambeysay buuggan quruxda badan ay saasuu ku yimid maarta wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare faarax sheekh cabdiqaadir iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigaya buugga ayaa ka waramay muhiimadda luqadda af soomaaliga uu leeyahay
waliba qof mas-uul ah oo mas-uuliyad badan soo maray markii uu dareemo in howl dayacan oo u baahan in loo guntado uu iska xil saaro isaga oo shaksi ah oo aanan ahayn weliba howl ama hanti lagu raadinayo ama magac gaara lagu raadinayo ama muuqaal gaar ah laga doonayo runtii aada iyo aad ayaan u bogaadinayaa sidoo kaleeto intii kaalmaysay ee wax ka qabatay na runtii ammaan iyo bogaadin badan ayay mudan yihiin afkeennu marka wuxuu u baahnaa qaran haybta u sameeya oo haybtaa isku keenhaysa ee qarannimo ayaa runtii afka macno u yeeshay waana inta la tilmaamayo xilliga gaaban ee dowladnimadeenna ay jirtay in tallaabada intaa leeg lagu lagu tallaabsaday mana sahlanaateen haddaysan qarannimo jirin oo aysan dowladnimo jirin in luqadda la qoro ma sahlanaateen
af soomaaliga haddana keligiisaa la sii jajabaa marka waa lagu qori karaa hadii la yidhaahdo bururka kacaanka oo iska bururnoole af soomaaliga ha la hirgeliyo qofka qoraalka hala baro luqadda sayna u dhumin akadeemiyada iyo iyo dhaxalreeb ha horuu maryaano luqad ahaanteeda afafka ugu baliiqsanuu ku jiraa af soomaaliga in wax lagu bartana wuxuu ka yahay qaybta horuu ka gelaa sida anugu aan qabo luqadan waa la qoray muhiimadda ugu weyneed waxay ahayd inay luqad qoranta tahay
af soomaaliga qofka markii uu toddoba eray ku hadlo ugu yaraan saddex inay af qalaad noqoto anigu waxaan qabaa saddex shay ayaa dhibaatada ugu badan ku ah midda koowaad waxaa waaye teknolojiyada iyo horumarka baaxadda leh ee ay sameynayaan baraha bulshada af ingiriiska xataa oo luuqadii koowaad ay ku samaysmeen ah af cusub ayaa kusoo biiro mar walba oo wax cusub la sameynayo waxaan leeyahay dhaxalreeb shaqo adag bay runtii hayaan oo ay qabteen waxaan rajaynayaa juhdiga ee wasiirka iyo saaxiibadihii ay ku kaceen intiisa badan inuu yahay juhdi daatiya oo kulleyba intaan ogahay laga yaabo dowladdu inaanay ku lahayn de ma aqaan hadda wasiirku wuxuu kasoo kordhin doono laakiin kuma laha wax maxay tahay gacmo muuqda runtii kuma laha waxaan rajaynayaa hadda dee buuggana daliil u ahoo inkastuu runtii annagu de markiina la wareysanaya buug baaba laga sameynaya ismaanaan lahaynay ay dadaal badan geliyeen oo ay runtii soo bandhigeen af soomaaliga oo la qoray sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ayaan helin horumarin ku aadan la jaaqaadista horumarka dunida iyo culumta casriga